waxaad dareemi kartaa kan deegaanada gobolka bakool dadka inta badan noloshooda waxay ku tiirsanayd xoola dhaqato iyo beeraley ayay ahaayeen dhowr sanoo lasoo dhaafay waxaa kusoo noqnoqday abaaro ayaa kusoo noqnoqday kuwaasi oo la tagay intii oo xoola dhaqanay badan xoolahoodii la tagay kuwii beeraleydaana waa dareemi kartaa gobolkan weli ma maro waa waxay ahaayeen beeraha oo roobka keliya haddii roobkii la waayeyna waa dad waxay noqdeen inay deegaanadooda kasoo barayaan oo degmada xudur iyo deegaano kale ilaa iyo baydhabo iyo ilaa iyo muqdisho waa dad barakaca kuwa magaalada xurna in ka badan lix iyo toban kun oo qoys ayaa barakaca kusugnaa intagudiin deegaanadan markii roobabkii ay deen xoolahoodii wax ka harsanaa waxay bilaabeen inay dib ay u lataan oo xoolahoodii ay dhaqdaan kuwii beeraleyda ahaana howlihii beerahoodii ayay dib ay u bilaabeen hase yeeshee dadkii oo dhanyarta ahaa oo markii horeba beeraley iyo xoolo dhaqato min ahayn oo gudaha magaalada iyo tuulooyinka kusugnaa weli duruuftii iyo nolol xumadii way haysataa dadkii oo xoolaha ka dhamaadeen lamid ayay yihiin way kusugan yihiin kaamamka ku yaala gudaha magaalada xudur haddana dhanka kale marka adiga aad fiirisid jaariidaha kasoo jeeda deegaanadan iyo dowladda cumaan suldaan kaamuus ayaa waxa uu soo gaartay inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee ramadaan deeq raashin oo ugu talagalay in dadkaas danyarta ah afur ay ka dhigtaan waad dareemi kartaa bani aadamka wax gacan lagu siiyey yani noloshiisa ma kaafiso haddana waxaa jiro waxyaabo yaryar oo dadkaasi la gaarsiinayay balse noloshoodii ma ahan mid oo yani lamid ah dadka kale dadkan magaalada hadda waxaa loogu diyaar garoobaya dadkii in bishii soonfur ay u diyaargaroobaan laakiin dadka danyarta yani xaaladooda nololeed aad ayay u liidataa marka adiga aad u fiirisid bulshooyinka kale iyaga ay la nool yihiin walow gacmo ay gaarayaan haddana maahan kuwa dadkaasi ku filan oo oo oo noloshooda yani wax weyn ka bedeli karto maahan maadaama dadkan ay ahaayeen dad xoolo dhaqataa ama beeraleya oo beerahooda ay tacbanayeen ay wax kasoo saaranayeen aysan u baahnaynba xiliyadii hore ee in gacan la siiyo iyo in hay-ado wax ay gaarsiiyaan laakiin haatan noloshoodii aad ayay u liidataa maadaama ay u baahan yihiin yani gacan wax wax u dhiibta keliya in iyaga ay ku noolaadaan hagaag marka maxamed magaalada xudur waxay ka mid ahayd deegaanada wadooyinka soo gala caqabad ay ka jirtay oo sidoo kale sida marka loo eego wadada beledweyn ka timaada oo mashaariicda ganacsi ee degmada u socdaa ay soo maraan marka diyaar garowga magaa dhinaca iidda ee magaalada xudur bulshada ku dhaqan marka laga soo tago dadka danyarta ah oo saa aan awood u lahayn inay iidaan dhinaca kale magaalada diyaargarowga iidda waa sidee mashaariicda magaalada soo galaysa iyo si dadku ay u iidayaan hadalhaynta iidda magaalada xudur iyadoo wadooyinkaadi heray xiran yihiin waxaa la dhihi karaa sanadkan ayaa waxa uu noqonayaa sanadkii ugu mashaariicda badnayd oo gudaha magaalada xudur xere laga fuliyo waxaad arkaysaa goobooyin oo dawla dawladda ay leedahay iyo goobooyin oo gaar loo leeyahay oo inta badan haatan dhismo ay ka socoto oo marka adigaad magaalada xudur adigaad timaadid baashiyow oo lagu yidhahdo wadooyinkeedaa xiran iyo mashaariicda magaalada ka socotana yani waa wax oo kala duwan waaye dhinaca kale dadweynaha aad ayay ugu diyaar garoobayaan soo dhaweynta bisha soo socota ama maalmo ay ka dhiman yihiin ciidda waxaad arkaysaa goobooyinka ganacsiga oo inta badan dadka oo ilmahoodii iyo iyo aad ay u samaysanayaan oo loo iibinayo aqabkii ciidda iyo dharkii iyaga ay ku ciidi lahaayeen waa suuqa aad ayuu mashquul u yahay marka loo fiiriyo diyaargarowga dad waxaad arkaysaa dad caruur badan iyo oo isdaba socdo oo meelaha oo harqaamada oo wax lagu tulo iyo dukaamada iyo meelaha oo aad ay ugu dukaamaysanayaan oo dharka lagu iibiyo marka waa mashquul marka adiga aad magaalada gudaheeda aad joogtidna yani waxaad ilowdaaba wadooyinka in magaalada ay ka xiran yihiin yani nolosha dadka iyo sida dadka ay ugu faraxsan yihiin yani noloshoodii haatan iyaga ay ku jiraan magaalada xudurna inta badan dadkoodi waxay caqabkaasi oo ciidda haatan aan maalmahan aan arkay ay u isticmaalayaan dayuurada ayaa waxa ay uga keensadaan magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya taasi oo ay ku sheegayaan in alaabta kirada lagu soo qaaday ay tahay mid qaaliya haddana dadkii way la qabsadeen noloshaasi qof kasta waxaad arkaysa wuxuu kuleeyahay dharka ciidda sanadkan waxaan kasoo iibsaday magaalada muqdisho weliba moodalkii ugu dambeeyey ayay kula ciidayaan dadweynaha soomaaliyeed bal marka aad ayaa loogu dareemayaa diyaargarowga ciidda iyada oona maamulka degmada iyo maamulka amniga degmada xudur iyagana ay wadaan haddana in oo ay u diyaariyaan goobtii ay ka dhici lahayd munaasabadahaas ciida in hata haatanba ay diyaariyaan oo ciidamo gaara in loo sameeyo goobtaas inay iyaga ay cayeemaan yani howlahaas iyagana ayay ku mashquulsan yihiin oo markaa magaalada xudur waxaa la dhihi karaa way ka duwan tahay weliba ciidihii kale ee soo maray xilligan waxaa ku sugan in inta badan degmooyinka dalka dadkii ka socday ayaa gudaha magaalada xudur ku sugan Mhm.
marka haddii markii hore kumanaan ay ay ay kasoo ka qayb gali jireen munaasabadaha in ka badan ama laba jibaaran ayaa sanadkan ay noqon doontaa in munaasabadahaasi ee ciidda ay ka qayb galaan diyaar garowgoodan aada looga dareemayo suuqyada gudaha magaalada xudur